بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ودرسي استديرية سمناد إذا نقرأ درسي كان إن شاء الله تبارك وتعالى أنا كبل عبنا يا صلاة العيدين وأنا بابك صدن يا أفر salaat ljumca ayaynu ka soo baxnay axkaamteedii salaada ciidda ayaa ku xigta awalan salaada ciidda la tukado khulaasadeedu waa laba ragcadood wax kale oo ay salaada subax kaga duwan tahay ma jirto ilaa ragcadda horena toddoba jeer baa la odhanayaa allahu akbar allahu akbar toddoba jeer ragcadda shan labaadna shan jeer baa la odhanayaa allahu akbar allahu akbar marka ugu horreysa marka salaada la xirto allahu akbar la yidhaahdo takbiiratu ixraam lala yimaado ayaa markaa toddoba jeer la odhanayaa intaan faatixada la akriyin allahu akbar allahu akbar allahu akbar toddoba jeer takbiiratu lixraam kuma jidha marka marka hore waa la xiranaya qofka taa salaadaa lagu xirtaa toddoba jeer ba marka qofka allahu akbar odhanaya kabacdi markaa qiraacadii waa akrinayaa ragcadda labaad markuu istaagana shan jeer buu odhanayaa allahu akbar marka intaa un bay salaada subax kaga duwan tahay qiraacada waa lala jaarayaa waa laba ragcadood jumcadana waxay kaga duwan tahay takbiirta iyo khudbada oo ka dambaysa jumcada waxaynu niri khudbada way ka horeysaa oo khudbadaa la hor akrinaya laakiin ciidda waxaa horeysa salaada oo nebiga calayhi salaatu wasalaam sida axaadiis aynu arki doono bada-a bisalaa salaada ayuu ka bilaabay waxba kama hormarin markuu musallaha yimidba salaada ayuu ka bilaabay waxay kaloo kaga duwan tahay jumcada musallaha lagu tukanayaa meesha bannaan baa lagu tukanayaa ee lagu tukanmaya masaajidka marka waxaana sunnaha oo wanaagsan in lasoo qubaysto oo iyadana loo soo diyaar garoobo sidii waxa weeye maaragtay jumcaha aynu kusoo marnay oo tajamul baa la is amray oo waxa weeye in qofkii uu soo diyaar garoobo ayaa aad iyo aad u wanaagsan waxau leeyahay ibnu qayim raximah llahu tacaala zaad almacaadka kaana yusallii annabiyu sal l slam alciidayn nabiga calayhi salaam ciideynka ayuu tukan jiray fi lmusalla meelaha musallaha musallaha waxa leeyahay meel bannaan oo aan masaajidka ahayn daa'iman halkaasuu ku tukan jiray ma dhicin nabiga calayhi salaatu wasalaam inuu masaajid ku tukado ilaa hal mar mooye hal mar bay dhacday oo roob waxa weeye culumadaayaan roob baa inta da-ay ayaa markaa bannaankii loo bixi waayey markaa keliya masaajidka dhacday marka culamadoo dhan waxay isla ogol yihiin hadday dani timaado oo waxa meel lagu tukadaba la waayo ama roob jiro ama boosba la waayo in masaajidka lagu tukan karo laakiin asalku waa in lagu tukado banaanka oo waxa weeye meel bannaan inta la tago lagu tukado si dadkao dhan halkaa isugu soo baxaan oo kulli dadku halkaa u yimaadaan ama ha noqoto salaada ciidda oo udxiyada oo waxa weeye xajka ama ha noqoto waxa weeye tii soonka labadaba meel bannaan baa lagu tukanayaa dadka marka iyaga xajka jooga iyo axkaam kaleay samaynayaan oo maalintaa waba badan bay ku jiraan laakiin dadkii udxiyada ayaa laga hadlaya waxa yidhaha marka sunankeeda iyo aadaabteeduna axaadiidta inoo caddaynaysa aadaan ma leh oo lama addimayo iqaamana ma leh asalaata jaamica la odhan maayo wax ay leedahay ma jirto dadku way ogyihiin in halkaa la isugu imaanayo oo takbiirtii la qaadayo oo halkaa la isugu imaanayo kabacdi markaas ayaa waxa weeye dadkii or halkaa imaanayaan halkaasaa imaamku markuu yimaadana lagu tukanayaa sunnaha waxaa ka mid a salaada ciidda oo waxa weye maaragtay ciidulfitriga inaan lasoo quraac in lasoo quraacdo oo wax lasoo cuncuno walow timir baa lasoo cune oo aan soonkii la bedelo adaa salaada udxiyada iyada markii lasoo tukado oo hadiga la qalo kabacdi baa wax la cunaa oo iyada lama soo quraacdo waxay yidhahdeen culummadu salaad ciid oo nebigu uu tukado waxa ugu horreeyey salaaddii ugu horreysay oo tukaday waxay ahayd salaad maaragtay ciid ulfitri bay ahayd ciid ulfitri oo sanadkii labaad fi sanati athaaniya ayay ahayd min alhijra ayuu nabiga calayhi salatu asalaam ku tukaday waxa weeye madina bal axaadiidta aynu aragna marka sida aynu maaragtay culammadu u sharaxeenna aynu aragno alxadiidu athaamin wa thalaathuun bacda almi'a xadiidka boqol soddon iyo sideed can cabdillaahi ibni cumar radia allahu canhuma cabdillahi ibni cumar qaala waxa waxa uu yihi oo laga wariyey qaala inuu yihi kana anabiyu sala allahu alay wasalam wa abu bakrin nabiga calayhi salatu salaam iyo abubakar iyo cumar yusalluuna way tukan jireen alciideyni salaada ciideynkay tukan jireen qabla alkhudba inta ayna khudbada gelin hada saxiix waxa weye wax khilaafa oo ku jira male inay nabiga calayhi salatu salaam iyo abubakar iyo cumar iyo cuthmaan iyo a'imadii oo dhan caliy ibna abi taalib kulligood waxay tukan jireen qabla alkhudba aw amaa qofkii ugu horreeyey oo waxa weeye umumiintii marwan ibna xakam ayaa bilaabay ba la yidhi oo waxa weye dadkaa ka yaaci jiray leanno asalka waxa weeye ciidda salaada ciidda khudbadeedu waajib ma aha oo qofku waa iska tegi karaa markuu salaada tukado oo nabigu waa ikhtiyaar geliyey qofkii rabana ha dhegaysto qofkii rabana waa tegi karaa dadkaa marka ka yaaci jiray markaasoo waxa weeye ay soo hormariyeen khudbadii si dadku u dhegaystaan wa hadihi bidca marka mukhalafatun lisunati nabiyi sal slam weye marka in khudbadii la dhegaysto way fiican tahay dadku laakiin ikhtiyaar weeye qofkii rabana waa dhegaysanaya qofkii rabana waa iska tegaya alxadiidu ataasic wahalaathuun bacda almiya xadiidka boqol soddon iyo sagaal can ilbara bni caazib radia allahu canhuma isagii aabihii beeraha ka noqday qaala waxa u yihi oo isagii aabihi saxaabiyaal bay ahaayeen qaala waxa uu yihi khadabana anabiyu sala allahu calayh wasalam nabigaa noo khudbeeyey yowma annaxri yowma aladxaa maalintii udxiyada ay macnaha salaadii ciidda xajka ayuu nabigu noo khudbeeyey bacda salaa markuu salaadiina tujiyey ayuu khudbeeyey fa qaala waxa uu yihi markuu khudbeeyey markaa khudbadiisi waxaa ka mid ahaa man sallaa qofkii tukaday salaatanaa ay salaadeedaan qofkii tukaday oo kale macnaha oo sidaan u tukanay iyo sidaan ama nagala soo qayb galay wa nasaka gawraca nusukana macnaha gawraca yaga markaanu gawracno gawraca oo waxa weye saa u gawraca bacda salaa faqad asaaba waxa uu asiibay annusuk macnaha gawricii udxiyadiibuu asiibay oo waxa weeye saxiix buu la yimid oo sunnihii nebi maxamed buu waafaqay waman nasaka qofkii gowracay qabla asalaa salaada ka hor falaa nusuka lahu kaasi hadyi uma aha udxiyana ma aha ee waxa weye waa xoolo iska qashay fa qaala abu burda abu burda waxa uu yihi waa waa khaalu albara ibni caazib abtigiis weeye baraagan hadda werinaya xadiidka abtigi weeye ayaa waxa uu yihi yaa rasuula allah rasuulka ilaahayow innii anigu nasaktu waan gowracay shaatii neefkayga arigaa oon ugu talagalay udxiyada waan gowracay qabla salaa salaada ka hor intaana soo bixin ayaan gowracay wa caraftu waxaanan ogaaday buu yidhi anna alyowm maanta maalintan inay tahay yowmu aklin wa shurbin maalin hilib la cunayo oo waxa weeye sharaab la cabayo oo aan la soomaynin ayaan ogaaday wa axbabtu waxaana jeclaaday buy an takuna inay ahaato shaati neefkayga arigaa awal waxa ugu horeeya awala maa iyo maa yudbaxu fii beyti gurigayga waxa lagu gawracay waxa ugu horreeya inay noqoto oo lagu quraacdaan jeclaystay fadabaxtu shaati waan gawracay markaa waka markaasaan kabacdi wataqadaytu waxaana kusoo quraacdayba qabla an aati asala intaana salaada imaanin ayaanba ka soo quraacday oo aroortii horaaba inta la qalay waa ka soo quraacanay qaala waxau yihi nabiga calayhi salatu asalaam shaatuka shaatu laxmin neefkaa gowracday waa neef aada iska qalatay ee udxiyo ma aha qaala waxa uu yidhi saxaabigii yaa rasuul allah rasuulka ilaahayo fa inna cindanaa agteeda waxa oo gurigeega jooga canaaqan waxar yar oo lanaa annagu aan leenahay jadaca macnaha waa waxar yara oo kuraya oon markaa weli sanad dhammaystirmin oo yara wey ayaa jooga hiya axabu buu yidhi waxartaa yartaa ceesaantaa yartaa waxa weeye waan ka jeclahay waxa weeye min shaatayni laba neef waan ka jeclahay waa waxaala yarkaa markay kurayga tahay oo cayisho oo quruxda badan tahay afa tujzi'u canii maiga maiga gudaysaa haddaan iyada gowraco qaala nabigu wuxuu yidhi nacam haa walan tujzi'a can axadin bacdik cid adiga kaa dambaysana kama gudayso adiga waa lagu ruqsiyey gowrac xadiidkan waxa weeye macnaha uu ka hadlayo wuxuu inoo caddeeyey bara ibni caazib radi allahu canhu in nabiga calayhi salaatu wasalaam salaaddii markuu tujiyey oo dadkii u khudbeeyey inay khudbadiisii ka mid ahayd waxa weeye qofkii salaada nala tukada oo macnaha xilligeedii iyo xilligii loogu talagalay nala tukada waxa weeye maaragtay oo muslimiintii kasoo qeyb gala salaadii iyo wanaaggii haddana gawraca marka inuu asiibayo sunnidii iyo wanaaggii iyo gawrici leanna asalka waxa weeye salaada in la tukado kabacdina la gawraco saas weeye waxa ugu horeeya udxiyada saasaa la samaynaya markuu maqlay marka abuu burdayo wuxuu rasuulku ilaahay anugu waa isdabamariyey oo tani marka waxay ka duwan tahay arrintaani waxay ka duwan tahay qofka xajka jooga qofka xajka joogaa hadduu gawraca iyo madaxiiridda iyo ramyiga iyo dawaafka uu kala hor hormariyo sida xajkeena ugu imaan doonta nebigu wuxuu yidhi ifcal walaa xaraj wax dhibaataa ma leh laakiin nebigu markaan madiinuu joogo waa udxiya waa dad aan iyagi markaas waxa weeye xajkii joogin wey iyagu udxiyada waa in la gowraco bacda asalaa in la gowraco leannahu waa daacata lilah ilaahay baa yidhi fasalli lirabbika wanxar sidii nebigu u gowraco u sameeye baana loo samaynayaa markaasuu saxaabigaani maadaama uu gawrici ka dhacay ayuu yidhi waxar yar baan haysa xar yar oo waxaan haysaa ceesaan yare oo aan sanad weli u dhamaystirmin leannao neefka udxiyada galaya waa inuu neef fiican oo sanad iyo u dhamaystirma yahay oo wanaagsan maiga gudaysaa haa adiga waa lagu ruqsayo laakiin cid dambe ka gudi mayso maxaan ka qaadanaynaa marka xadiidka waxaan ka qaadanaynaa fiihi taqdiimu asalaa cala alkhudba khudbada iyo salaada ciidda waxaa horeeya salaada ciidda lamana ogola in la soo hormariyo qofkii soo hormariya khudbadana bidcu ku dhacaya wa fiihi waxaana ku sugan oo kale in ay ruqso tahay waxa weeye maaragtay qofka in uu khudbada dhegaysto iyo inuuna dhegaysan waxa weeye labadaba u banaan tahay oo waajib kuma aha waxaanu kaloo xadiis ka qaadanaynaa man xadara salaa qofkii salaada soo xaadira wa dikra uma dabaxa markaa gowraca bacda salaa inuu asiibay sunnihii oo ay tahay waxa weeye udxiya maqbuula oo waxa weeye dariiqii saxdaha uu maray waxaanu kaloo ka faa'ideynaa ana man xadara asalaa qofku inuu salaadii soo xaadira waa min calaamaati qubuuli nusuk calaamadaha laga garanayo in waxa weeye lagu aqbalaya ka mid tahay oo waxa weye inu qofku salaadii soo xaadiro tukado kabacdina gowraca baa la rabaa waxaanu kaloo ka qaadanaynaa qofka gowraca iyada oo aan waktigii la gaarin waxa weye oo salaada ka hor gowraca inaynan udxiyadiisii ka gudaynin oo aan loo cududaaraynin ilaa ninkaas saxaabiga oo nebigu u cududaaray mooye qofkii kale oo udxiyo samaynaya waxaa waajib ku ah inuu la yimaado neef labaad uu gowraco waxaynu kaloo ka qaadanaynaa ana yowma alciid maalinta ciiddu inay tahay yowma alfarax wasuruur wa yowma aklin wa shurbin leannu nebigu kuma inkirin saxaabigaa ayaamu tashriiqna nebigu wuxuuba yidhi ayaamu aklin wa shurbin wa dikrin lilah oo lama soomo neefkii haddii uu ka yar yahay wixii ariga wixii sanad ka yar kama gudayso oo waxa weeye waa inuu sanad ka weynaado wey waxaanu ka qaadanaynaa takhsiisu nebiy inuu nebigu ku gaar yeelay ninkaas saxaabigaa xukumkaa gaarkaa oo waxa weye isaga ay ka gudday laakiin innaga aan laynoo ogolayn wixii ka dambeeya waay ibnu daqiiq alciid waxa yihi raximah llahu tacaala daliil baa ku sugan calaa an calaa ana alma'muuraat waxyaalaha la is-amray oo ma'muuraadka ah hadduu qofku ku khaldamo soo celi baa laleeyahy sidii almusi salaata oo kale ninkii salaadiisa xumeynayey ninkaani waxa uu ku khaldamay saw maaha inuu udxiyadii ka hormariyey salaadii mar labaad samey baa laleeyahy sidii ninkii salaada xumeynayeyba lagu yiri tuko fasalli fa innaka lam tusalli amaa manhiyaadkay taasi khilaafsan tahay oo culummadu waxay yidhahdeen haddii qofku uu wax dembiya ku dhaco toobadkeen baa laleeyahay ee soo celi haddana la dhihi mayo samee la odhan maayo ilaa walba inuu sameeyo ma banaanayne alxadiid alarbacuun bacda almia xadiidka afartan boqol iyo afartan can jundub ibn cabdillahi albajaliy waa qabiilkiisa loo nisbaynayaa oo qabiilkii bajila nimanka layaayuhu ka dhashay loo nisbaynaya albajali waa qabiila marka radiallahu canhu qaala waxau yihi sallaa rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam rasuulkii ilaahay ayaa tukaday oo waxa weeye dadkii tujiyey yowma annaxri ay yowma aladxaa macnaha ciidii udxiyada uma khadaba khadaba waa khudbeeyey oo khudbadii aa dambaysay uma dabaxa wuu gowracay saasay isugu xigeen wa qaala waxa uu yidhi markaa nebigu man dabaxa qabla an yusallii qofkii gowracay inta uuna tukan falyadbax ukraa makaanahaa mid kale ha gowraco waman lam yadbax qofkii aan gowracin falyadbax ha gowraco oo ha ku gowraco bismi illah isimka ilaahay ha ku gowraco isimka bisimka ilaahay ha u qabto waka marka xadiidkii hore ayuu kana sii faahfaahinaya oo la mid yahay marka salaada ayaa ugu horeysa kabacdi khudbadaa ku xigta kabacdi markaa gowricii ayaa ku xiga waka marka inuu qofkii saas sameeyo ayay tahay sida sunnaha oo saxiixa halkaa culamada marka waxaa khilaaf ku jira udxiyadaani ma waajiba mise waa sunne culamada qaar waxay ku tageen inay waajib tahay iyaga oo daliishanaya axaadiis qofkii waxa weeye awooda oo aan udxiyaynin falaa yaqrabana musallana yuunan usoo dhowaanin meeshaan ku tukanayno qaarna culimada waxay yidhahdeen waa sunna mu'akada ee waxa weeye waajib xatmana ma aha wallahu aclam kole labada qowlba culimmadu way leeyihiin oo waxa weye khilaafkaas ayaa ku jira sida wanaagsan marka waxa weeye in lagu dadaalo oo la la yimaado la udxiyadii lala yimaado alxadiid alxaadi waalarbacuun bacda almia xadiidka boqol afartan iyo ko can jaabir radi allahu canhu wa jaabir bn cabdillahi qaala waxa uu yihi shahidtu maca rasuuli illahi sala allahu alay slam rasuulki ilaahay maciisa ayaan xaadiray assalaa salaadii ayaan xaadiray salaadaasoo ahayd yowma alciid ciiddii la tukanaayey yowma alciid ahayd fabada-a wuxuu ka bilaabay nebigu asala bisalaati salaadu ka bilaabay qabla alkhudba khudbada ka hor ayuu salaadii tukaday bilaa adaanin walaa iqaama adinna lama samaynin iqaamana lama samaynin markuu tukaday uma qaama waa istaagay muttaki'an isagoo cuskanaaya calaa bilaalin bilaal cuskanaaya oo waxa weye garabkiisa cuskanaaya fa amara waxa uu amray nabiga calayhi salaatu salaam bitaqwa allah khudbadii buu istaagay ilay mimber ma jiro oo waxa weye musallaha mimber ma jiro meeshaas ayuu istaagay dhulkii bilaal baa dhinac taagnaa cuskanay fa amara bitaqwa allah taqwadii ilaahay ayuu amray dadkii wa xafa calaa daacatihi ilaahay in la adeecana wuu ku booriyey xafigu waxa weye boorinta wa calaa daacatihi wa wacada wawacada annaasa dadkiina waa wacdiyey wadakarahum waana xusuusiyey ilaahay buu xusuusiyey uma madaa waa socday nabiga calayhi salaatu wassalaam markuu raggii saa ula hadlay dumarkiibaa gadaal fadhiyey oo uu isyiri malaha weli ma si fiican umay maqal ayuu uma madaa waa socday nabiga calayhi salaatu wassalaam xataa ata annisaa ilaa uu dumarka u yimid فوعدهن waa wacdiyey وذkrahna ilaahay buu xusuusiyey faqاala waxa uu ku yidhi yaa macshara النisاء dumarka kulankoodiiow macnaha dumarku saad u dhantihiin taصadaqna wax sadaqaysta oo ilaahay darteed wax u sadaqaysta faina kuna idinku waxaad tihiin akharu xaطabi jahannam kuwa ugu badan xaabada lagu hurinaayo jahaname ayaad ugu badan tihiin oo waa ti ilaahay yihi quu anfusakum waaliikum naaran waquuduha annaas walxijaara marka naarta dadka lagu hurinaayo ayaad ugu badan tihiin oo xadiid kale nebigu ku sheegay inuu waxa weeye naarta arkay oo daalacday oo markaa arkay inay ugu badan yihiin dumarku jannadana fuqaradu ugu badan yihiin sababta ay ku dhacdayna waxa weydiin doonta gabadha soo socota oo aynu arki doonaa faqaamat waxaa istaagtay imra'atun qof dumara ayaa istaagtay min sitati annisaa dumarka bartankooda fadhiday sidadaa marka culummada laba qowl baa ku fasiraan inay dumarka bartankooda fadhiday iyo inay tahay kuwa dumarka dhexdhexaadka ah ugu caqli wanaagsan oo waxgarad ah ayaa istaagtay safcaau lkhadayn safcigu waxa weeye waa madowga dhabanada qofka madmadow waa gabadha markaa indhashareer iyo niqaab xirayn oo waxa weeye dhabanadeedii muuqdeen marka wuxuu ka mid yahay xadiidkaana xadiidka ay qaar u daliishadaan culummada inuu maaragtay niqaabka ay gabadhu iska qaadi kadho safcaau lkhadayn ina waxa weeye dhabankeeda madmadow ku yiilay ayaa istaagtay fa qaalat waxay tidhi lima yaa rasuula allah maxaa naarta ugu badanay rasuulka ilaahayow fa qaala waxa uu yidhi labadan cilou sheegay lianna kunna idinku tugsirna waxaad badisaan ashakaah shakwada ayaad badisaan shakaat waa shakwa waa eed sheegashada macnaha eed sheegashada ayaad badisaan oo xadiidkeedu nebigu kusii cadeeyo waxa weeye intaa waad eed sheeganaysaan riwaayad kale waxay tagsirna lacna nacladaad badisaan wa takfurna alcashiir waxaadna ku kufridaan oo ku abaaldartaan ragga ida qaba alcashiir wa alaswaaj macnaha ragga ida qabana waad ka abaaldartaan marka kufrigaani ma aha kii diinta laga dhexaye waad ka abaaldartaan wey oo riwaayad kale caddaynayso waxa weye maaragtay hadduu sanadkao dhan wanaag idiin samaynayo hal wax hal mar haddaad wax khalada ka aragtaan weligay khayrimaad samayn ayuu odhanaya waa dharanka dumarka qaala waxa uu yidhi markaa jaabir fajacalna waxay yeeleen markaa sadaqadii ay bilaabeen markii cilladii loo sheegay fajacalna waxay yeeleen oo bilaabeen yatasadaqna inay sadaqaysanayaan min xunuyihinna waxyaalihii ay isku qurxinayeen oo waxa weeye ay qabeen dhagadhagahoodii iyo faraantiyadii iyo inay sadaqaysanayaan ayay bilaabeen yulqiina ay ku ridayaan fii thawbi bilaalin bilaal baa maradiisa u hoorinayey markaasay waxa weeye ku ridayeen oo maxay ku ridayeen min aqridatihinna dhagaha waxa la surto weeye farant dhagaha dhega dhagaha la surto ayaa qurad la yidhaahdaa wa khawaatimihinna iyo kuwii faraha ugu jirayoo waxa weeye fara fargashigii faraha ugu jiray ayay bixinayeen oo sadaqaysanayeen oo waxa weeye ay halkaas sadaqo ilaahay dartii ay waxa sadaqaysteen xadiidkaana marka wuxuu inoo caddaynayaa oo waxa weeye inoo soo koobayaa qaabkii nabiga calayhi salaatu salaam markuu tukaday uu dadka u waaniyey marka marka ugu horreysa waxaynu ka faa'ideynaa in laga bilaabayo salaada ciidda in la tukanayo qabla alkhudba leanna nebigu waxa uu ka bilaabay qabla alkhudba salaaddii buu tukaday waxaynu ka faa'ideynaa salaada ciidda laa adaan walaa iqaama adina male iqaamana male asalaata jaamica male salaatulkusuufka iyo ayay ku imaan doontaa asalaat jaamica waxaynu kaloo ka faa'ideynaa in khudbada waxa weeye lagu khudbeeyo qofku isagoo taagan waxaynu kaloo ka faa'ideynaa in dadka bitaqwa llahi la amro la xusuusiyo cabsida ilaahay inay waxa weeye ilaahay xusuustaan oo u toobad keenaan oo diinta bartaan in la xusuusiyo waxaynu kaloo ka faa'ideynaa inuu nebigu ku gaar yeelay calayhi salaatu wassalaam dumarkii waxa weye khudbo gaara uu ku gaar yeelay oo gaar uu khudbeeyey markuu isyiri leano microphone iyo codka wax gaarsiiye iyo ma jirin marka wuxuu isyiri si fiican kuma ayna maqal markaasu waxa weeye si fiican u waaniyey waxaynu kaloo ka faa'ideynaa arrintaas uu nebigu sheegay calayhi salaatu wassalaam oo inay tahay arrin waaqicoo jirta inay dumarku waxa weeye dadka naarta galaya ugu badan yihiin laakiin waxaa la rabaa in la dadaalo oo waxa weye la iska ilaaliyo dunuubta keenaysa in naarta lagu galo oo qofkii ma aha liajli dumar bay yihiin ee waxa weye camalkan ay ima la imaanayaan oo u badan yihiin weeye marka camalkaa inay iska ilaaliyaan hadday camalkaa iska ilaaliyaan dee dadka wanaagsan bay ka mid noqonayaan weye waxaynu kaloo ka faa'ideynaa qofka dumarkaa inuu waxa weeye la hadli karo imaamkii oo waxweydiin karo oo waxa weye sidaa gabadhu nebiga u weydiisay oo waxa weeye su-aalaha iyo cilmiga iyo as'ilada ay weydiin karaan waxaynu kaloo ka faa'ideynaa in qofka dumarkaa ay wax sadaqaysan karto oo waxa weeye dahabkeeda iyo waxa weeye dhegadhegaheeda iyo maalkeeda kulli iyadoo ay sadaqaysan karto oo aynan la odhanaynin waa in ninkaagii kuusoo idmaa leanna sababta waxa weeye iyadaa waxeeda leh waana sadaqaysan kartaa waana u bannaan tahay waxaynu kaloo ka faa'ideynaa sidii dumarka saa saxaabad saxaabiyaadkii gabdhihii saxaabiyaadka say ugu dadaalayeen cilmiga iyo wanaagga leanna warkaa gabadhaa waxay weydiisay maxaan ugu noqonay rasuulka cilada noo sheeg aan ugu noqonay wuuna u sheegay waxaynu kaloo ka faa'ideynaa in ay dumarku soo xaadiri jireen ciidda iyo sida axaadiista inoo imaan doonta oo xadiidka umacdiyo soo socdaba uu caddaynayo inay waajib tahay waxaynu kaloo ka faa'ideynaa in waxa weeye maaragtay sadaqadu ay waxa weeye tahay waxyaalaha qofka dembi dhaafka loogu dembi dhaafo oo nebigu axaadiis kaluuba ku yidhi ittaqu nnaara walow bishiqi tamra naarta iska xijiya wuxuu sadaqo ah walow timir waxa weeye jabkeedna ha noqotee alxadiidu athani walarbacuun bacda almia xadiidka boqol iyo afartan iyo labo can umi cadiyata radi can umi cadiyata alansaariya radia allahu canha qaalat waxay tiri amaranaa yacni annabiyu sala allahu calay wasalam nebiga ayaana amray haddaan nahay dumarkii muxuu ida amray an nukhrija inaan soo saarno oo fi lciidayni maalinta ciideynka inaan soo saarno alcawaatiqa gabdhaha cawaatiqda la yidhaahdo alcawaatiq waxaa la yidhahdaa waa jamcu caatiq gabadha markii ay baaluqa u dhowdahay inta horay gabar yar tahay waa laisaga adeegan jiray oo meelahaasay wax ka doondooni jidhay markay baaluqdo oo naagu ekaato oo xaydkii iyo soo gaadho ayaa makhabiya laga dhigi jiray cawaatiq baa layahay marka waa inta aan weli makhabiyada laga dhigin laakiin ay markaas soo gaadhay oo gabadha kuraydaa oo markaas soo gaadhay xilligii baaluq u dhowaatay ay tahay wa dawaati alkhuduur iyo kuwa makhabiyaadka dawaati alkhuduur khidrigu waa guriga yarkaa oo gabadhu intay gasho jaanib guriga ka mida loo xiro oo daaha loogu xiro oo ay makhabiyo ku tahay weeye iyadana waa la soo saarayaa wa iyo wa amara waxa uuna amray nabiga calayhi sala salaam alxuyaba kuwii xaydka qabay an yactazilna inay ka dheeraadaan xataa tii xaydka qabtay waa soo baxaysaa maalinta ciidda waa imaanaysaa laakiin waxay ka dheeraanayaan inay musallaha an yactazilna waxay ka dheeraanayaan musallaa musalla almuslimiin meeshii lagu tukanayo iyagu kuma ma kuma tukanayaan mana fadhiisanayaan dib bay uga durkayaan oo waxa weye dadka ku dadka tukanaya ayay booska u banaynayaan wa fii lafdi lafdi kale wuxuu ahaa kunnaa waxaanu ahayn nu'maru kuwa la amro ay nebigu uu amro an nakhruja inaanu soo baxno yowma alciid maalinta ciidda xataa nukhrija ilaa aanu soo saarno albikra gabdhaha bikrooyinka oo gurigooda ku jira min khidrihaa xata albikra min khidriha gabadhii bikrada ahayd oo weli la guursanoo makhabiyada gurigeeda ku jirtay qolka oo asturnayd in la soo saaraa xataa nebigu amray wa xataa nukhrija xataa ilaa iyo maaragtay nukhrija alxuyad takhruj alxuyad macnaha kuwii xaydka qabay xataa in lasoo saaro ay soo baxaan laakiin maxay samaynayaan fayakunna waxay ahaanayaan khalfa annaasi dadka gadaalkooda kuwa xaydka qabaa oo iyagu lama tukanayaan ilay salaad looma ogole fayukabirna way takbiirsanayaan bitakbiirihim maaragtay takbiirta dadku ay takbiirsanayaan ayay la takbiirsanayaan waka wayadcuuna bidawa bida biducaa'ihim macnaha ducadii dadku ay ducaysanayaan way la ducaysanayaan oo waxa weeye ducada iyo wanaagga ayay ka qeybgelayaan yarjuuna waxa ay rajaynayaan waxa weye barakata dalika alyo macnaha maalintaa barakadeeda ciidda waduhurati iyo waxa weeye dembi dhaafka ka xasilaya ayay iyaguna ka qayb qaadanayaan oo ka mid noqonayaan marka xadiidkan waxa uu ka mid yahay xadiidka loo dali axaadiidta loo daliishado waajib inay tahay salaatulciid liannahu xataa dumarkii baa la amray inay soo baxaan xataa dumarkii xaydka qabay oo guryahooda joogay ayaa waxaa la amray inay soo baxaan oo yimaadaan haddaba culammadu khilaaf baa ku jira salaatulciid ma waajib oo fardu cayniyeda mise waa fardu kifaayo oo haddii qayb sameeyaan intii kale waa ka dhacaysaa culamada qaar waxay ku tageen sida imaamu axmed iyo mashhuurka waxay ku tageen inay tahay fardu kifaaya haddii qaar sameeyaan ciiddii intii kale waa ka dhacaysaa oo shicaarkii haddii qaar muujiyaan intii kale waa ka dhacaysaa waka qaarna culamada waxay ku tageen inay waajib tahay cayniya leannahu sababta waxa weeye dumarkiiba haddii la amray oo waxa weeye maaragtay nebigana calayhi salaatu wasalaam uu amray weligiina uuna ka tegin nebiga calayhi salaatu wasalaam saxaabadiina uu amray inay yimaadaan lasoo wada baxay halkaa la wada yimid waxay yidhahdeen culamada qaarkood waa waajib oo waxa weye lagama tegi karo qaarna waxay yidhahdeen oo ku tageen sida imaamu shaafici iyo culamo badan ku tageen inay sunno tahay oo waxa weeye fardu kifaaya ay tahay oo waxa weye qaar hadday sameeyaan ummadii kala ka dhacaysa lakin kulli haddii dadkii ka tagaan waa la dembaabaya waa khatar wey ama xadiidka waxaa laga qaadanayaa waajib inay tahay salaat alciid xataa dumarka inay waajib ku tahay leanna alamru yadullu cala alwujuub amarku wujuubbuu kutusaa marka kulli waa la imaanayaa xataa dumarku inay imaanayaan ayaa la is-amray oo waxa weeye kulligood kasoo qeybgelayaan amaa takbiirta la takbiirsanayo oo waxa weeye lala imaanayo wax saxiixa oo nebiga calayhi salaatu wasalaam ka sugnaaday oo gaara ma jiraan laakiin saxaabada ridwaan ullahi calayhim ayay ka sugnaatay cabdullahi ibni cabbaas cabdullahi ibni mascuud salmaan alfaris kayruhum ayay ka sugnaatay in waxa weeye la takbiirsado allahu akbar allahu akbar allahu akbar la ilaha ila allah allahu akbar allahu akbar walilahi alxamd ama allahu akbar kabiira walxamdu lilahi kahiira calaa kulli xaal takbiirtaasaa la wadaya ama waxay ku kala duwan yihiin labada salaadood oo waxa weeye ciidu ramadaan iyo ciidul adxaa ciidda ramadaanka galabtoo kale markii la yidhaahdo bishii waa dhalatay oo berri waa ciid maqribka ayaa la bilaabayaa in la takbiirsado oo waxa weeye salaad walba gadaalkeeda iyo guriga markaad joogtid iyo meel walba aad maraysid iyo adoo iska jooga sariirtaada iyo waad takbiirsanaysaa goormaa la joojinayaa marka salaada ramadaanka waxaa la joojinayaa ciidda fidriga waxaa la joojinayaa salaada marka la tukado imaamku markii uu salaada u istaago ayaa la joojinaya oo waxa weeye salaadii la tukanayo ayaa la joojinayaa kabacdi markaas ayaa ay dhammaanaysaa ama salaada udxiyada iyada waa la wadaya oo ciid al adxaa ilaa saddex beri oo dambe ay sii socotaa ilaa ayaamu tashriiqa iyada waa lasii takbiirsanayaa sida sheekh islam ibnu taymiya raximah allahu tacaala uu caddeeyey iyo saxaabadoo dhan ay samayn jireen iyo waxa weeye taabiciintii kulli ay saas iyo waxa weeye a'imadii oo dhan marka saasay u kala duwan yihiin takbiirtuna waa mutlaq wax alla wixii aad ilaahay ku weyneynayso ilaahay weynee laakiin inaad raacdid waxa weeye qaabkaas saxaabadii ay u takbiirsadeen ayaa aad iyo aad u wanaagsan in lagu dadaalo oo waxa weeye lagu daydo saxaabada ridwaan ullahi calayhim taas ayay marka salaada ciiddu ay waxa weeye ku eg tahay oo weliba culimmada waxay leeyihiin oo kale haddii qofku xataa salaadii ciidda oo waxa weeye kasoo dib dhaco waa tukan karaa oo waxa weye isagoo ama keligiisa ama waxa weeye jamaaco hela waa la tukan karaayo wax dhibaato ah ma leh oo waxa weeye salaadii haddii ay dhaaftay jamaacadii wuu tukan karaa leanna ilaa zawaalka ayay joogtaa oo waxa weeye waa waa wax dhibaata ma leh baabu salaati alkusuuf baabkaana wuxuu baab u yahay salaada la yidhaahdo qoraxmadoobaadka alkusuuf waalkhusuuf labadaba waa la isticmaalaa laakiin alkusuuf waxaa lagu magacaabaa markay qoraxdu ama qaarkeed madoobaato ama iyadoo dhan madoobaato khusuufkana dayaxaa lagu lagu magacaabaa xilligii nabigana calayhi salaatu wasalaam way madoobaatay qoraxdu way madoobaatay oo sida axaadiista inoogu imaanaysa aynu arki doonno way madoobaatay asbaab baa jidho bay yidhaahdeen marka culummadu ay caddeeyeen oo waxa weeye keenaysa inay qoraxdu madoobaato waxyaalaha isku aadiya calaa kulli xaal asbaab kale xataa haddaan la garan nebigu wuxuu yidhi innahumaa min aayaati illah waa aayataani min aayaati illahi subxana watala yukhawifu bihimaa cibaado waa wax ilaahay uu ummadiisa ku cabsi geliyo si ay u toobad keenaan oo waxa weeye ay allah subxaana wa tacaala ugu soo noqdaan oo waxa weeye toobadda u badiya laakiin uma madoobaadaan oo dayuxuna uma madoobaado qoraxduna uma madoobaato qof dhintay awgi ama qof dhashay leanna maalintii qoraxdu madoobaatay waxay ahayd maalintii uu dhintay wiilkii nebigu uu dhalay calayhi salatu salaam ibraahim oo waxa weeye sakiirkaa uu madiino ku dhintay ayay dadku waxay yidhaahdeen oy aaminsanaayeen jaahiligii hadday qoraxdu madoobaato qof weyn baa dhimanaya ama qof cadiimaa dhalanaya taasina waxa weye waxba kama jiraan welina dad badan baa aaminsan arrinta qaala waxau yidhi sheikh islam ibnu taymiya raximah llahu tacaala markuu ka hadlayo khusuufka iyo kusuufku waxay leeyihiin buu yidhi waxyaalo kale oo waxa weeye ay dhacdo oo waxay leeyihiin dadka qaarkood cilmigaa yaqaana cilmi falagaa dhulka ayaa kala dhex gelaya oo isku aadinaya markaasaa aysaa isgu aadinaysa allahu aclam marka waa cilmi inagu hadda aynu garanaynin laakiin cilmi keyb inuu qofku ku sheegto oo yidhaahdo way madoobaan doontaa iyo saasay noqon doontaa isagoon garanaynin lama ogola ama hadduu cilmi iyo tajribo iyo wax u keenaayo qofkii markaa u leh waa baab gaara inagu marka waxaan leenahay allah subxaana watacaala ayaa addoommadiisa ku cabsi geliya sidaa nebigu u yihi calayhi salaatu wassalaam alxadiid althalith walarbacuun bacd almi'a xadiidka boqol afartan iyo saddex can caishata radi allahu canha caaisha waxaa laga warinay tiri ana ashamsa qoraxdii khasafat marka hadda halkan khasfigiibay u isticmaashay qoraxdii waana loo isticmaalaa laakiin dayaxa ayaa inta badan lagu idlaaqa calaa cahdi rasuuli illahi sala allahu alayh wasalam xilligii nabiga calayhi isalaatu wassalaam fabacata nebigu waa diray munaadiyan mid dhawaaqaya oo yunaadi ku dhawaaqaya asalaata jaamica ay war imaada salaad usoo kulma marka asalaata jaamica waxaa loogu dhawaaqi jiray markii wax deg dega iyo wax jiraan ama nebiga calayhi salaatusalaam arrin cusub la soo kulantoo raba inuu dadka u sheego arrimaha noocaasa ayaa loogu dhawaaqi jiray ciiddu shaqo kuma le faijtamacuu waa soo kulmeen oo waa wada yimaadeen wataqadama nebigu waa hormaray oo waxa weeye fakabara waa takbiirsaday allahu akbar wasallaa waa tukaday arbaca rakacaatin ay arbaca rukuucaatin afar ragcadood afar rukuucood ayuu rukuucay fii ragcatayni laba ragcadood an waxa weeye ragcaddii hore markuu xirtay oo qiraa'adii akriyey oo rukuucay oo muddo badan rukuucsanaa buu soo kacay samica allahu liman xamida buu yidhi haddana qiraa'o dheer buu akriyey haddana rukuuc buu ku noqday miduu rukuucsanaa waa soo kacay marka ragcaddaasi waxay leedahay laba rukuuco ragcaddii dambena sidoo kale uu ku sameeyey fii ragcatayn laba ragcadood buu marka nebigu tukaday calayhi salaatu wassalaam wa arbaca sajadaatin sidii caadiga ahayd ila salaad walba oo laba rukuucoona waxay leedahay afar sujuudood marka sidii caadiga ahayd ayuu sujuuddii ka dhigay oo laba sujuudood oo caadiya ayaa ragcad walba ahayd laakiin wuxuu ku siyaadiyey nabiga calayhi salaatu wassalaam ragcad walba rukuuc zaa'ida ayuu ku daray oo ka marka xadiidka waxaynu ka qaadanaynaa inay horta dhacday waxa weye qoraxmadoobaadkii inuu dhacay zamankii nabiga calayhi salaatu wassalaam waxaynu kale ka qaadanaynaa in salaada la yidhahdo salaatulkusuuf la tukanayo marka waxaan dadku la yaacaan oo fooxa iyo ciyaalka loo dhiibaayo la wareegaayo waxaasi waxba kama jiraan waa bidca ay la yimaadeen laakiin asalaata jaamica ayaa la odhanayaa markaasaa dadka saa la isugu yeerayaa waxaanu kaloo ka qaadanaynaa inay mashruuc tahay in la isku yimaado dadkiina loo dhawaaqo la yidhahdo asalaata jaamica markaa waxa weeye salaadii la tukado waxaa laga bilaabayaa salaada laysa laha adanu walaa iqaama laakiin waxaa laga bilaabayaa asalaata jaamica la odhanayaa markay dadku soo kulmaanna salaadaa laga bilaabayaa oo la tukanaya sida axaadiista soo socota cadaynaysana waa la wadayaa ilaa qoraxdii ay faydanto duca iyo adkaar iyo dembi dhaaf dalab iyo istikfaar baa la wadaya oo ilahi baa la barya alxadiid alraabic walarbacuun bacda almia boqol iyo afartan iyo afar xadiidka waxaa oranayaa can abi mascuud cuqbat bni camir radi allah cuqbat bni camr waa cuqbat bni camrin weye alansaariy albadriy marka abi mascuud baa layaha ma aha ibn mascuud oo waa kala laba cabdullahi ibni mascuud iyo waxa weye cuqba marka cuqba waxaa la yihahdaa abu mascuud oo waxa weeye albadriy ay beder buu degi jiraa loo nisbeeye asxaabu beder oo ka dagaalamay ma ahayn ba li qaala waxa uu yihi waxa uu yihi qaala waxa u yihi qaala rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam oo khudbadii nebigu markuu salaadii tujiyey ayuu u khudbeeyey dadkii oo waaniyey ina shamsa buu yihi walqamara nebigu wuxuu yihi ina shamsa qoraxdii walqamara iyo dayixi aayataani waa laba aayadood min aayaati illahi aayadaha ilaahay ka mid a calaamadaha waaweyn yukhawifu allahu alle uu ku cabsi geliyo bihimaa labadaas waxa weeye cibaadahu addoommadiisa wa inahumaa iyagu labadaasi laa yankasifaani uma madoobaadaan limowti axadin qof dhimashadi oo min annaasi dadka ka mid ah wuxuu doonaa ha noqdee laanna nebigu maalintuu dhintayba qoraxdu ma madoobaan walaa lixayaatihi iyo noloshiisa markuu qofku dhasho midna uma madoobaadaan fa idaa ra'aytum haddii aada aragtaan oo minhaa shay-an wuxuun aad ka aragtaan mad inay madoobaadaan fasalluu tukada oo salaad tukada sidaa nebigu u tukaday wadcu llaha alla barya xataa yankashifa maa bikum ilaa ilaahay idinka faydo waxa idinku dhacay oo dushiina ahaaday marka ilaa ilaahay idinka faydo oo qoraxda idiisoo noqoto ilaahay barya oo toobad keena oo istikfaarta badiya oo salaad tukada laakiin in waxa weye dariiqa la yaaco oo foox la shido oo waxa weye la qayliyo wax saxa ma aha marka xadiidka waxaan ka qaadanaynaa inay mashruuciyat asalaa waadducaa waxa weeye walistikfaar watawba in ilaahay loo toobad keenaayo haddii arrimahan oo kale la arko waxaanu kaloo ka qaadanaynaa inay la joojinayo dembi dhaafka ducada iyo baryada waxaa la joojinayaa iyo salaadaba markii ay qoraxdii faydanto sida xadiidka caaishana uu sii caddayn doono waxaanu kaloo ka qaadanaynaa inaynan waxaweye qoraxda iyo dayixu midna u madoobaan hebel baa dhintay iyo hebel baa dhalanaya oo dadka aaminsan qof weyn baa dhalanaya ama qof weyn baa dhimanaya waxaa waxba kama jiraan waxaanu kaloo ka qaadanaynaa caqaa'idka aan saxda ahayn in dadka looga digo oo loo caddeeyo oo loo waadixiyo inay wanaagsan tahay alxadiid alkhamis walarbacuun bacda almia waa xadiidkii caaisha oo waxa weeye isagana kii hore la mid ah laakiin ka dheer oo waxa weeye kana si fiican uga waadaxsan waa boqol afartan iyo shan can caaishata radi allahu canha qaalat waxay tidhi khasafat ishamsu qoraxdii waa madoobaatay calaa cahdi rasuuli illaahi sala allahu alay slam xilligii nebiga faqaama rasuulu llahi sala allahu alay slam nebiga waa istaagay fasallaa waa tukaday fasallaa binnaasi dadkii buu tujiyey fa ataala alqiyaam qiyaamkii buu dheereeyey marka afartii rukuucood bay inoo caddaynaysaa fa aqaama alqiyaam qiyaamkii ay qiraa'adii buu dheereeyey waxaa lagu qadaray inuu ilaa suurat lbaqara in lagu akriyo inuu taagnaa uma rakaca waa rukuucay fa ataala arukuuc rukuucdii buu dheereeyey oo aad u dheereeyey uma qaama waa istaagay fa ataala alqiyaam meeshuu ka sujuudi lahaa ayuu haddana istaagay oo qiraa'o iyo ila duca iyo waday wa huwa duuna waxa uuna ka yaraa kaasi duuna qiyaami alawal kii horaa dheeraa kanaa gaabnaa uma rakac waa rukuucay fa ataala arukuuc rukuucdii buu dheereeyey wa huwa kaa rukuucdaasina duuna rukuuc alawal rukuucdii hore xoogaaday ka gaabnayd uma sajada waa sujuuday fa adaala asujuud sujuuddii buu dheereeyey uma facala fi rakcati alukraa midla maa facala fi lula fi rakcati aluula haddana waxa uu sameeyey sidii uu ragcaddii hore sameeyey ayuu ragcaddii labaadne ku sameeyey uma insarafa salaaddii buu ka baxay waqad waqad xaqiiqee tajallat ishamsu waqad tajallat ishamsu ha qoraxdiina iyada oo ay faydatay ha iyadoo qoraxdii faydantay oo waxa weeye ay muuqatay oo iftiinkii uu soo noqday ayuu markaa salaadii uu ka baxay qoraxdiina ay caadi noqotay fa khadaba annaasa dadkii buu u khudbeeyey faxamida allaha ilaahay buu mahadiyey wa atnaa caleyh sidii caadigiisa ahayd oo uu ilaahay mahadintiisa iyo ilaahay ammaantiisa uu ku bilaaban jiray ayuu ku bilaabmay ku bilaabay uma qaala waxa uu yidhi ina ashamsa qoraxda waalqamara dayaxa aayataani min aayaati illaah laba aayadoo aayadaha ilaahay ka mida weeye laa yankhasifaani uma madoobaadaan limowti axadin qof dhimashadii walaa lixayaatii iyo geel iyo noloshii toonna fa idaa ra'aytum haddii aad aragtaan daalika aad wax ka aragtaan fadcu llaha alla barya wa kabiruu takbiirsada wa salluu tukada wa tasadaquu sadaqaysta uma qaala waxa uu yidhi markaa nabiga calayhi salatu asalaam wuxuu inoo caddaynayaa inay tahay waxa weeye dhibaatada waxaan keenaya dunuubta inay tahay ayuu markaa waxa uu yidhi uma qaala wuxuu yidhi yaa ummata muxamed ummaddii nebi maxamedey wallahi ma min axadin agyaru min allahi ilaahay waxa weeye qof uga kiibadu waxa weye qofku inuu wixii ka dhiidhiyo oo ka caroodo waxa weeye xumaanta la samaynayo inuu ka dhiidhiyo ama ka masayraba masayrna waa la yidhaahdaa macnaha inaad ehelkaaga iyo dadkaaga iyo markay khalad samaynaya aad ka dhiidhidid oo ka xumaatid ood ka masayrtid ayaa loo baahan yahay marka allah subxaana watacaala sidaynu inagu ehelkeenna inay xaaskaaga iyo gabadhaad ilmahaaga inay zinaystaan aad uga xanaaqaysid oo uga xumaanaysid ayaa allah subxaana watacaala uga xanaaqaa oo waxa uga caroonayaa min an yazni cabdahu addoonkiisu inuu zinaysto aw tazni amatahu ama addoontiisu ay zinaysato ay qof muslima inuu zinaysto aad iyo aad bu ilahay uga xumaanayaa yaa ummata moxamed ummaddii nabi maxamedey wallahi ilaah baan ku dhaartay low taclamuuna haddaad ogaan lahaydeen maa aclamu waxaan ogahay la daxiktum waad qosli lahaydeen qaliilan wax yar wala bakaytum kahiiran in badanna waad ooyi lahaydeen wa fii lafdi lafdi kale waxau ahaa fastakmala nebigu waxau dhammaystiray arbaca rakacaatin wa arbaca sajadaatin ay arbaca rukuucaatin fii rakcatayni xadiidka hore caddeeyey waa laba ra afar laba ragcadood laakiin ragcad walba ay leedahay waxa weeye laba rukuucood waxa weeye sujuuddiina waa caadiyo waa afartii sujuudoodo ragcad walba waxay leedahay laba sujuud ayay leedahay oo iyadaa waxba kama bedelna saas weeye sidaa saxiixa oo loo tukanayo salaada waxa weeye kusuufka waaya waxaynu markaa xadiidkan aynu ka qaadanaynaa oo waxa weye inoo waadixiyey qaabkii xadiidkii hore uu soo sheegay laakiin xadiidkaana dheer oo waxa weye ay ku sii waadixisay caaisha radiallahu canha nebiga calayhi salatu salaam qaabkii uu u tukaday oo dhan iyo siduu u dheereeyey rukuucda oo waxa weye maaragtay uu mid walba uu aad iyo aad ugu dheereeyey ayaa waxa weye aad iyo aad ugu waadixisay waay halkan marka waxaa ku jira khilaaf ay culummadu isku khilaafeen salaada kusuufka horta hal mar bay dhacday salaada kusuufku horta awalan waxay isku khilaafeen khudbo ma leedahay oo waxa weye mise male haddana qaar waxay yidhi ha waa leedahay khudbo oo waxa weye waa saxiix horta intaynu taa u gudbin qaabka ay riwaayadaha ku soo arooreen riwaayado badan baa ku soo arooray arrintan waxa weeye salaatulkusuuf waana waaqica waaxida hal mar ayayna dhacday culammadu marka waxay doorteen axaadiistan caaisha iyo oo waxa weeye saxiixa sida xadiidkan dheer oo waxa weye si fiican u waadixiyey taas weeye sida ugu saxiixsan laakiin riwaayado kaloo badan baa soo arooray culammadu marka waxay rajaxeen xadiidkaas in la tukanayo laba ragcadood oo leh afar rukuucood iyo waxa weeye laba sujuudo sujuudiina caadi ay tahay waxa ku zaa'idkaa ragcad walba waa hal rukuuc waa intaaun culamadu marka waxay isku khilaafeen khudbo ma leedahay mise male in badan waxay ku tageen culammadu inay khudbo leedahay oo waxa loo khudbaynaya dadkii laakiin xanaabilada iyo xanafiyada iyo waxay ku tageen inaysan khudbo lahayn laakiin imaam shaafici keyrkiiba iyo isxaaq iyo waxay ku tageen iyo in badan ahlu xadiidka ah inay istixbaab tahay oo loo khudbaynayo dadkii oo lawaaninayo calaa kulli xaal marka waa mashruuc waxaynu ka qaadanaynaa xadiidka marka kow inay xilligii nebiga calayhi salatu salaam qoraxdu madoobaatay oo arrin sugan ay tahay waxaynu kaloo ka qaadanaynaa in salaad la tukanayo iyo inay laba ragcadood tahay laakiin sifadaa loo tukanayo inay afar rukuuc leedahay waxaynu kaloo ka qaadanaynaa in loo khudbaynayo dadkii oo waxa la waaninayo oo la wacdinayo inay mashruuc tahay in la dheereeyo salaadaas aad iyo aad loo dheereeyo ayaynu ka qaadanaynaa waxaynu kaloo ka qaadanaynaa inay mashruuc tahay in waxa weeye maaragtay rag iyo dumar iyo cid walba kasoo qeyb galaan waxaynu kaloo ka qaadanaynaa bayaankaa nebigu caddeeyey qoraxda iyo dayaxu inaynan u madoobaanin qof dhimashadii iyo qof noloshii toonna ee arrintu ay tahay ilaahay aayado uu dadka ku cabsi gelinayo qofka markaa in la rabo in aad iyo aad loo dadaalo oo lasoo dembi dhaaf ilaahay la weydiisto waxaynu kaloo ka qaadanaynaa zinadu dhibaatada ay leedahay waayo dhibaatooyinkan oo dhan ba waxaa ka dhalanayaan waa dunuubta atharulmacaasi ayay ka imaanayaan marka in aad iyo aad loogu dadaalo in waxaasoo dhan ilaahay looga toobad keeno ayaynu ka qaadanaynaa alxadiid aلsaadis wاlarbacuun bacd almi'a xadiidka boqol afartan iyo lix can abi musa alashcari radi allahu canhu abi musa alashcari isna waa xadiidkii oo kale un oo waxa weeye uu isna sii waadixinayo marka abi musa alashcari radia allahu canhu ayaa isagana waxau yihi qaala waxau yihi khasafat ishamsu qoraxdii ayaa madoobaatay fii zamani nabiy sala allahu alay wasalam xilligii nabiga calayhi salaatu wasalaam faqaama fazican nabigiibaa istaagay isagoo cabsi ku jirto argagaxsan yakshaa ka baqaya an takuna saaca inuu qiyaamihii dhacaba ka baqaya xataa ataa almasjid ilaa uu masaajidku ka yimid faqaama yusalli nabigu masaajidku yimid waa ku tukaday marka iyadoo musallaha lala aadimayay masaajidka un baa lagu tukanayaa faqaama yusalli wuu tukaday biadwali qiyaamin dheerar aad uu dheereeyey taagnidii wa rukuucin rukuucdii u dheereeyey wa sujuudin sujuuddii uu dheereeyey maa ra'aytuhu ma arag yafcaluhu isagoo samaynaaya fii salaatin qad weligay isagoo salaad saa u dheeraysiinayana ma arag buu yidhi uma qaala waxau yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam ina hadihi alaayaat ina hadihi alaayaat ay qoraxda iyo dayaxa allatii yursil yursilaha allahu subxaanahu watacaala alla uu ku soo diraayo soo dirayo waxa weeye allah uu soo dirayo laa takunu ma ahaato limowti axadin qof dhimashadii walaa lixayaatihi walaakina allaha yursilahumaa alla waxa uu soo diraa yukhawifu inuu ku cabsi geliyo bihaa cibaadahu addoommadiisuu ku cabsigeliyaa faidaa ra'aytum haddii aad aragtaan minhaa shay-an wuxuunaad ka aragtaan fafzicuu u argagaxo u carara ilailaa dikri ilaa dikrihi alla inaad xustaan wa ducaa'ihi ilaahay aada baridaan wa istikfaarihi aada dembi dha'f ilaahay weydiisataan marka saasaa la samaynayaa oo allah subxaana watacaala xaggii baa loo cararayaa fooxna la shidan mayo wax kalena la samayn mayo ee ilaahay baa la baryayaa dembi dhaaf baa la weydiisanayaa istikfaar baa lala imaanayaa waa ilaahay baa la tuugayaa markaasa waxa weeye wanaaggii oo dhan waxa weeye la helaya ilaa iyo waxa weeye laynaga kor qaadana waa wadaynaa oo waxa weeye waa arrintaas saas ayay markaas saxiix ku tahay ama inuu qofku waxyaalo aan markaas sunno ahayn ama aan sugnayn uu isku mashquuliyo looma baahna waa inuu ku dadaalo inuu waxa weeye waafaqo sunnaha nebiga calayhi salaatu wassalaam inuu waafaqo ayaa aada iyo aad u wanaagsan inuu ku dadaalo marka xadiidkaana waxaan ka qaadanaynaa in la is-amray in lagu dadaalo in waxa weeye istikfaar iyo waxa weeye dembi dhaaf iyo in lagu dadaalo waxaan ku daraynaa marka laba baaboo yaryar baa haray baab listisqaa iyo waxa weeye baabu salaat alkhawf alistisqaa waa dalabu assuqya macnaha waa waraabin inaad dalbatid halkaa marka ayaa loo qadilaya sharcan laakin waxaa laga wadaa dalab llahi subxana wa taala alla in laga dalbo waxa weeye inuu ina waraabiyo oo roob doontawa roob doon ayaa la yidhahdaa salaad bay leedahay iyaduna laba ragcadooda oo waxa weeye sabab kalena kuma timaado ilaa waxa weeye in abaar iyo dhibaato dhacda mooye sababteedu marka waa dhibaato iyo abaar inay inay abaar dhacdo wey oo iyada roob baa la doonayaa wax kale ma alxadiid asaabic walarbacuun bacda almia boqol iyo afartan iyo toddoba xadiidka can cabdillaahi ibni zayd cabdillaahi ibni zayd ibni caasim almazini radia allahu canhu waxa uu yihi qaala waxa uu yihi kharaja nabiyu sala allahu alay slam nebigiibaa soo baxay calayhi salaatu wassalaam yastasqii roob doonaya fatawajaha waxa uu qaabilay ila alqibla xagga qiblada yadcuu isagoo ilaahay barya marka ducadii buu ka bilaabay barxaddaa lagu balameeyey musallaha loo soo baxaya iyada meeshii lagu ciidi jiray oo musallahayd baa la yimid nebiga calayhi salatu salaam markuu ballamiyey dadkii halkaa la isugu yimid ayuu yimid waxa uu ka bilaabay waxa weeye adducaa fatawajaha ila alqibla qibladu u jeensaday intuuna tukan yadcuu isagoo ducaysanaya oo ilaahay baryaya oo gacmaha kor u taagaya dadkuna aamiin ka daba leeyihiin waxawala ridaa'ahu go-iisii ayuu nebigu gediyey go-a kor uu ka qabay ayuu kor u gediyeyoo waxa weeye dhinacii hoosena waa kor mariyey daraftii hoos jirtay kor buu soo mariyey dhinacii midigta bidix buu mariyey dhinacii bidixdana wuxuu mariyey midig ay waa tafaa'ul baa la yidhahdaayo ilaahu arrinteeda bedel oo abaarta barwaaqa nagu bedel wey uma sallaa ragcatayni laba ragcadood buu tukaday jahara fiihimaa uu kor u akriyey bilqiraa'a qiraa'adii uu kor u akriyey wa fii lafdin lafdi kale waxau ahaa ata almusallaa meeshii musallaha ayuu yimid oo macnaha masaajidka laguma tukane banaankaa loo baxayo waxa weeye dadkii oo dhan halkaa inta la isugu yimid ayaa banaanka loo baxo lagu tukaday waxaan ka faa'idaynaa marka xadiidkan kow mashruuciyata salaati alistisqaa inay roobdoonta salaada loo tukado oo muslimiintuba hadda tukadaano aada iyo aad loo yaqaan in la roobdoonayo oo ay salaad leedahay laba ragcadooda oo wax kale iyadumana waa laba ragcadood qiraacadona kor baa loo qaadayaa waana la ducaysanaya intaan salaada la gelin ilaahay baa la baryaya laba waxaynu ka faa'idaynaa annahu yushracu lahaa khudba khudba ayay leedahay oo marka dambe waxa weye dadka waa loo khudbaynayaayoo waa la waaninayaayo inay toobad keenaano ilaahay baryaano istikfaar ilaahay weydiistaan ayaa dadkii la amraya waxaana keenoo ka faa'idaynaa khudbadeedu waxay noqonaysaa qabla asalaa macnaha waa la ducaysanayaa marka hore dadkaa laleeyaha toobad keena ilaahay barya kabacdi markaas ayaa waxa weye salaadii la gelaayaa laakiin arrintaa khilaaf baa ku jira oo waxa weye culammadu waxay isku khilaafsan yihiin ma khudbadaa horeysa mise waxaa horeeya salaada imaamu axmed intaba waa banaantay ayuu yidhaha hadii la doona waa la hormarin karaa hadii waa laga dambaysiin karaa oo intaba waa ka sugnaatay culamada kalena waxa weeye labada dhinacba waa kala yidhahdeen wax dhibaataa ma leh waxaynu kaloo ka faa'idaynaa mashruuciyata taxwiil arida go-an sare ayaa la gediyayaa oo waxa weeye kor loo gediyayaa tafaa'ul baa la yidhaahdaa waka marka waa sida salaada jumcahoo kale iyo ciideynka iyo qiraa'ada waa kor baa loo qaadayaa wax kale kagama duwanaa alxadiid athaamin walarbacuun bacda almia boqol afartan iyo sideed xadiidkaa can anas ibni malikin radia allahu canhu qaala waxa uu yidhi ana rajula dakala almasjid yowma aljumuca xadiidkan hore wuxuu ina baray in salaad loo tukanayo salaat alistisqa la yidhaahdo laakiin xadiidkan soo socda wuxuu ina barayaa iyada oo aanba salaadba la tukan ilaahay in la baryi karo oo waxa weeye markaas roobdoon la samayn karo oo waxa weeye haddii la doono jumcadii iyadoo lagu jiro imaamku uu ducaynaayo marka can anas ibni malikin radia allahu canhu waxa uu yidhi ana rajulan dakhala almasjid nin baa masaajidka nebiga soo galay yowma aljumuca maalintii jumcada yowma aljumuca min baab min baabin albaabka ayuu ka soo galay kaana naxwa daari alqada daari alqada waa daartii cumar bn khadaab oo daarulqadaada le waxaana loogu bixiyaa la yidhi markuu la dilay cumar uu dhintay deyntii lagu lahaa ayaa daartaas la gaday oo lagu bixiyey daarulqada baa le min qadaa udayn daartaas albaabka ku aadan buu ka soo galay wa rasuulu llahi sala la sl rasuulku ilaahna qaa'imun uu taagan yahay yakdubu khudbaynayo jumcadii uu khudbaynayo fastaqbala rasuula allahi sal sl rasuulka ilahi buu ninkii qaabilay qaa'iman isagoo taagan uma qaala waxau yidhi yaa rasuula allah rasuulka ilaahayow halakat alamwaal xoolihii waa baabeen wainqadacat isubul waddooyinkiina waa go-een abaar baa jirta fadcu llaha alla noo bari fadcu llaha yugiitunaa alla noo bari inuu waxa weeye allana waraabiyo noo bari oo roobdoon noo same qaala waxau yidhi anas farafaca rasuulu llahi sala alla ly slam rasuulka ilaahay yadeyi gacmihiisuu kor u qaaday kor buu gacmaha u taagay uma qaala waxa uu yidhi allahumma akitnaa ay allah allahuma allahayow akitnaa nawaraabi allahuma allahayow akitnaa nawaraabi allahuma akitnaa saddex jeer buu ku celi qaala anas waxa uu yidhi roo ma jirin daruur ma jirin waxba ma jirin isla markiiba roob baa yimid qaala waxau yidhi anas falaa wallahi ilaahay baan ku dhaartaye maa naraa ma aanu arkaynin min asamaa'i samada fi samaa'i samada kuma aanu arkaynin min saxaabin daruur walaa walaa fazca walaa qazca qazcigu waxa weeye waa caadka yarkaa oo daruur yara xataa ma saarayn oo waxa weeye kuma aanu arkaynin wamaa baynana wa bayna salcin salci waa buur weeye waxa weeye xagga uxud ka sokaysa oo waxa weeye madiina dhinaceeda ku taalla min beytin guri nagama nagama xigin walaa daarin macnaa wax naga xigay guri iyo sar iyo wax naga xigay ma jirin buurtaa annagoo u jeedna buy marka buurtii oo waxa weeye gadaalkeedaa daruura ka soo baxday annagoo u jeedna marka wax naga xigayna ma jirin qaala waxa uu yidhi faطalacat waxaa soo baxday min waraa'ihi gadaalkiisa saxaabatun daruur ayaa ka soo baxday mithla tursi sida gaashaanka oo kalea daruur yara oo kuusan waxa wey dhuuban baa saa usoo baxday falamaa tawasadat isamaa markay samada bartankeeda marayso oo dusheeda soo istaagtay intasharat ayay kala fiday oo waxa weeye hareeraha aaday uma amdarat way roogaysay oo waxay roob baadaayay weli nebiga waa khudbaynaya calayhi salaatu wasalaam oo nebigii oo weli khudbaynaya ayaa roobkii yimid ilaa ay saxaabada yidhaahdeen nebigiiba khudbadiis wuxuu kasoo degayso oo garkiisa biyay ka daayaan oo markaa waxa weeye qoyeyda oo masaajkii soo darooray qaala waxaa yidhi anas falaa wallahi ilaahay baan ku dhaartay maa ra'ayna shamsa sabtan sibtan ay asbuucan asbuuc dhan ma aanu arag waxa weeye qoraxda maanu arag marka sabtinka waxaa laga wadaa ay macnaha asbuuc kaamila qorax maanu arag qaala waxa yidhi ay wiigiio dhan wuu da-ay oo roob baa isqabsada meel walba qaala waxa yidhi uma dakala waxaa soo galay rajulu nin baa soo galay min dalika albaab albaabka laftigiisii fi ljumcati almuqbila jumcadii dambe ayuu soo galay wa rasuulu llahi sal l rasuulka ilaahayna qaa'imun yakdubu uu khudbaynaayo taagan yahay yakdubu nnaasa dadka u khudbaynaayo fastaqbalahu waa qaabilay qaa'iman oo xaggiisa ayuu qaabilay oo u jeensaday ninkii faqaala waxau yidhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahay halakat ilamwaal xoolihii waa baabi'in wainqadacat isubul wadooyinkiina daad baa gooyey oo waxa weye meel la mara ma leh asubul waa jamcu sabiil wey wainqadacat isubul wadooyinkii waa go-een oo meel la soo mara maro daad baa la tegey fadcu allaha alla noo bari yumsikuha hanaga hayo roobkee oo hanaga joojiye cannaa xaggeenna macnaa roobkii hanaga joojiye ilahay noo bari qaala waxau yidhi farafaca rasuulu llahi sala la sl rasuulka ilaahay kor buu u qaaday yadayhi gacmihiisa uma qaala waxa uu yidhi oo ilaahay buu bariyey allaahumma xawaalaynaa ilaahow hareerahayaga walaa calaynaa dushayada maya ilaahu dushayada ha ku di'ine naga faydo hareeraha iyo waxa weeye waa meesha soomaalida ka oran jidhay ararahiga cawradaaqeenka xaggaa iyo hareeraha meelaha xooruhu daaqaan ilaah noogu shubaadiyaha allaahumma allahayow xawaalaynaa walaa calaynaa buu yidhi dusheeda ha ku shubin roobkii ilaahu naga jooji ma dhihin laakiin ilaahu baadiyaha noogu shub oo meelaha naqu ka soo baxayo oo xoolaha halkaa noogu shub allaahumma cala al aakaami aakaamku waa waxa weeye meelaha taagan oo waxa weeye taagga sheikha inoo fasiri doona waa meelaha kor taagan wal adraabi waxa weeye adraabkuna waxa weeye waa buuraha yareerkaa wa butuun waxa weeye wa butuuni awdiya iyo waxa weeye tugagga dhexdooda ilaa halkaa noogu shub wa manaabiti shajar iyo meelaha geeduhu ka soo baxayaan ee magaalada naga kor qaad ha qaala anas waxa uu yidhi fa aqlacat waaba faydayba daruurtii oo waxa weye hal mar baa roobkii joogsaday oo dusheedii uu ka faydmay wa kharajnaa waan soo baxnay waxa weeye namshi annagoo soconayna fi shamsi qorax oo waxa weeye ayba qorax tahay ayaanu soo baxnay qaala shariik waxa uu yidhi waa raawigi ka werinaya anase fasa'altu waan weydiiyey anas baan weydiiyey ibnu malik waxaan ku yidhi ahuwa rajul ma ninkiibaa ahuwa rajulu lwal ninkii jumcadii hore yimid iyo ninka jumcada dambe yimid ma isku nin buu ahaayeen qaala waxa uu yidhi laa adri ma garanaayo in uu soo galay buu ahaa oo nebiga saa yidhi mana garanaayo inay isku nin ahaayeen qaala almusanaf musanafku waxa uu yidhi aladraab waxaa la yidhahdaa draab waxaa la yidhahdaa waxa weye aljibaal asigaar waa buuraha yaryarka ah alaakaamna waxaa la yidhahdaa waa jamcu akama waxa weeye waa meelaha kor u taagtaagan oo waxa weeye ciidda kor u kacsanoo aan buur weynaana wax yaroo taaga wey daaru qadana waxaa laga wadaa daartii cumar ibn khadaab waxa weeye loo iibiyey waxa weye dayntiisa waxa weye saddexdaas arrimood ayuu inoo fasirayaa sheikho xadiidkan waxaynu ka qaadanaynaa oo ka garanay waxa weye nabiga calayhi salatu salaam isagoo khudbadii ku jira oo khudbaynaya ayuu roob doontiina sameeyey wayna bannaan tahay oo waa la samayn karaa arrinta noocaasa oo waxa weeye imaamka waataynu soo marnay jumcada aynu ku nidhi imaamka waana lala hadli karaa hadday dani timaado wax waa la weydiin karaa laakiin dadka kale isla hadli mayaan saa daraaddeed marka ninkaani markuu soo galay nebiga calayhi salaatu wassalaam ayuu u sheegay dhibaatadii jirtay markaasuu roobdoontii nebigu sameeyey marka waxaanu ka qaadanaynaa xadiidka kow mashruuciyat alkhudba inay khudbadii horta mashruuc tahay qaa'iman taagni ile nebigu waa taagnaa calayhi salaatu wassalaam jumcadaynuna horey ugu soo marnay waxaanu kaloo ka qaadanaynaa mashruuciyat alistisqaa'i fi lkhudba iyadoo khudbada lagu jiro in roobdoon la samayn karo waxaanu kaloo ka qaadanaynaa rafcu lyadayni fi ducaa ducada ilaahay marka la baryaayo in gacmaha kor loo qaadi karo ayaanu ka qaadanaynaa culammaduna waxa ay ku tageen inay rafcigaasi uu bannaan yahay oo waxa weeye maadaama uu waxa weeye qofkii ilaahay baryaayo waaba cibaado wey waa arrin wanaagsan oo waxa weeye ilaahay baad tusaysaa baahida aad u qabtid iyo waxa weeye tadaruc baad samaynaysaa waxaanu kaloo ka qaadanaynaa mucjisa min mucjisaati nabiy sal ly slam daruur isla markiiba inta soo istaagtay mar alla markuu ilaahuna waraabi ducada siduu nebigu allah uga aqbalay durba maalintii dambena sida durba looga aqbalay waxaanu kaloo ka qaadanaynaa ana ficla alasbaab asbaabta in lala yimaado ma kama hor imaanaysa tawakulka oo nebigu ma dhihin ilaahay markuu qadaraa roob layna siinaya maya waxa weeye asbaab wey ducaduna waa min alasbaab waxay culummadu marka u qaybiyeen ninkan tawasul buu marka sameeyey ilaahay noo bari buu yidhi marka tawasulka waxaa loo qaybiyaa afar qaybood saddex waa bannaan tahay midna ma bannaano waa shirki saddexda bannaan waxa weeye kow inaad qof xayiya oo nool oo waxa weeye sida sheekh islam ibnu taymiya uu kitaabkiisa ku caddaynaya alqaacida jaliila iyo iyo waxa weeye sheikha albani kitaabkiisa atawasul la yidhaahda iyo in qof nool oo xayiya sidii cumar ibn khadaab uu sameeyey oo cabaas ibn cabdilmutalib uu waxa weye yihi ilaahay inoo bari nebiga adeerkiis uu ku sameeyey inuu nebiga calayhi salaatu wasalaam cumar ibn khadaab markii abaartu dhacday xilligiisii cabaas buu yihi ilaahay noo bari ninkaana wuxuu yihi nebiga ilaahay noo bari marka taasoo kale tawasul baa la yidhaahdaa qof saalixa oo wanaagsan in la yidhahdo ilaahay noo bari laakin xayiya bishardi waa inuu xayi yahay ku maqlaya oo kula jooga haa'ib ma aha mana dhiman waka laba waxa weeye in acmaasha saalixa ilaahay lagu baryo sidii saddexdii nin oo waxa weeye godku ku dumay oo waxa weeye dhagaxa weyn iridii ay galeen dhagaxa weyn uu daboolay oo ka bixi kari waayey oo ummadihii hore uu nebigu inooga sheekeeyey camalkooda saalixa ilaahay ku baryey marka camalka saalixa iyo iimaankaaga iyo ilaahay waa lagu baryi karaa alacmaal asaalixa waxaa kaloo ka mid ah sifaatka ilaahay in ilaahay lagu baryo oo waxa weeye sifaatka ilaahay in lagu baryo sifaatkiisa iyadana waa saxiix saddexdaasba waa la ogol yahay oo waa min asunna waxaan la ogolayn qof dhintay inaad sharaftiisa ilaahay ku beridid ilaahay nebiga jaahiisa iyo sheikh fulaan sharaftiisa iyo wax nagu sii inaad tiraahid taa lama ogola waa arrin khada marka taas aad iyo aad baa laysaga ilaalinayaa wax banaana ma aha baabu salaati alkhawf salaat alkhawf iyaduna sababteedu waxa weye waa cabsida sabab kale male waa inay cabsi jirto oo waxa weeye liajli cabsidaa daraaddeed ayaa loo tukanayaa qaab loo tukada bayna leedahay axaadiita baynu arkaynaa insha allahu tabaaraka wa tacaala nebigana khazawaadkii uu samaynayey oo waxa weeye duulayey jihaadkii ayuu waxa weeye ku sameeyey waynu arkaynaa marka iyadana qaabka loo tukanayo alxadiidu taasic walarbacuun bacda almia xadiidka boqol afartan iyo sagaal can cabdillaahi bni cumar بن الخطاب رضي الله عنه عنهما قال وxau yihi صلى بنا نبgu waxa uu نتijiyey رsuل اللhi صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف صلاadii خوفka ayuu نتujiyey في بعضi أyاamihi maalmihii qeyb ka mid ah allatii laqiya fiiha alcaduwa cadowga uu la kulmayey faqaamat daa'ifatun seebuu u tujiyey marka qaabkaana u tujiyey cadowgii ayaa ag jooga waa loo jeedaa waayo cadowga is waa la arkayey oo meel isku dhowbaa looda taagnaa marka saanaa loo tukaday salaaddii markay soo gashay faqaamat daa'ifatun laba qaybood buu nebigu u qeybiyey dadkii nebiga la socday saxaabadii faqaamat daa'ifatun macahu nebiga qayb baa ag gadaalkiisa istaagtay oo la tukatay wa daa'ifatun koox kalena biizaa'i lcadowi cadowgii ku beeggeedii cadowga meeshii ku beegnayd ayay istaageen oo waardiyay qabteen fa sallaa nebigu waxa uu tujiyey marka biladiina macahu qoladii la jiray buu tujiyey rakcatan hal ragcad buu tujiyey humma dahabuu way baxeen waa la isbedelay marka salaaddii baa weli lagu jira way baxeen wajaa wa jaa'a waxaa yimid al'aakharuun qoladii kale oo waardiyaha haysay ayaa soo dabamartay fasallaa bihim rakcatan ragcad buu tujiyey wa qadat addaa'ifataani labadii kooxood koox walba waxay dhammaystirteen rakcatan ragcatan qolo walba hal ragcad ayay dhammaystirteen xadiidkan waxa weeye macnihiisu nebiga calayhi salaatu wasalaam laba qaybood buu u qeybiyey salaatulkhowfkii markii la tukanayey saxaabadii ciidankii laba u qeybiyey qayb wuxuu yidhi halkaa taagnaado cadowga inaga ilaaliya qaybna wuxuu yidhi gadaalkayga safta oo ila tukada hal ragcad markuu tujiyey qoladii hore ayay kaceen qoladii kalea nebiga ku xiratay qoladii kalena waardiyihii bay qabteen qolo walbana hadhow markaas hal ragcad ayay dhammaystirteen oo laba laba ragcadood baa la tukaday marka xadiidka waxaynu ka faa'idaynaa horta salaatu lkhawf inay mashruuc tahay oo nebiga calayhi salaatu salaam uu sameeyey axaadiista soo socotana way wada caddaynaysaa marka mashruuciyatu salaatu lkhawf baa laga faa'idayaa marka ugu horraysa sababteeduna inay tahay cadow iyada oo laga baqayo iyo dhibaato ay taagan tahay cadow waxaynu kaloo ka faa'idaynaa in ay tahay laba ragcadood in la tukanayo qaabkaanna loo tukanayo oo laba qaybood hadduu arko imaamku in dadkii laba qaybood intuu qaybiyo qaybna uu yidhahdo waardiye qabta qaybna ku daba tukadaan hadhowna qaybtii kale soo bedesho si cadaalad ahoo siman qolo walba nebigu cadaalad buu usamey qolo walba ragcad buu tujiyey qolo kastaan ragcaddeedii iyadaa ku darsatay waxaynu kaloo ka faa'idaynaa xarakadaa yarkaa iyo dhaqdhaqaaqa iyo isdaba markaa la isdaba marayo salaadii waxba uma dhimayo leanna nebigaa baray oo yidhi saa sameeya oo saa ila tukada waxaynu kaloo ka faa'idaynaa cadowga in loo diyaargaroobo layska ilaaliyo haddii kale waxa weeye dee salaadda haddii la galo markii la sujuudo hal mar ay fallaaraha kusoo gamaan ama soo weeraraan bay heli karaan marka waa in saas la sameeyo ayaa waxa weeye ku sugnaatay marka axaadiistaynu akrinaynaa sifaat kalena waa jiraan oo waynu arkaynaa bal sifaatka kale oo nebigu sameeyena alxadiid alkhamsuun bacda almia boqol iyo konton xadiidka a waxa uu yihi can zayd ibn ruman can zayd ibn ruman can saalix ibn ibni hawaat ayaa waxaa laga werinayaa waxa weeye inuu yihi canman sallaa maca rasuuli llahi sal l shiikha inoo caddayn doona oo gadaal buu inooga sheegayaa qofka la tukaday nebiga calay sala slam qofka laga wado marka ninka saxaabiga ahwaa ninkaa la yidhi caman salla nebiga ayuu la tukaday rasuula allahi sala allahu alay wasalam salaata salaata alkhawf daata ariqaac maalintii daat araqaac qad way ahayd ruqca asalkeeda waxaa la yidhahdaa jaanta lagu karaa dharka iyo waxaa marka cagaha inta dildilaacay bay maryo ku duuduubteen jaamaah oo waxa weeye kabala-aan baa jirtay marka daata riqaac baa la yidhahdaa oo meel caga cadaan ayaa lagu socday markaasay maryo ku duuduubteen cagaha salaat alkhawf buu tujiyey marka nabiga calayh salatu asalaam oo la tukaday ninkaas see buu sameeyey ana daa'ifatan koox safad waxa ay safatay macahu nebigay la safatay sidii xadiidkii cabdullahi bni cumar ayay kooxi nebiga la safatay wa daa'ifatun koox kalena wijaaha alcaduwi cadowgii ayay beegii ku beegnaa meeshii ku beegnaa ayay istaageenoo cadowgay waardiyeynayeen fasallaa waa tujiyey biladiina macahu ragcatan ragcad ayuu tujiyey uma kabacdi markaa habata nebigu waa sugnaaday qaa'iman istaagnigu ku sugnaaday fa atamuu lianfusihim qoladii nebiga la tukanaysay ragcaddii labaad bay dhammaystirteen intay intayna wareeginba ayay ragcaddii dhammaystirteen intay nebigii ka furteen ayay dhammaystirteen uma insarafuu waa dilaameenoo waa baxeen oo waxay aadeen inay soo bedelaan qoladii kale fasafuu way safteen wajaaha alcaduwi meeshii cadowga ku beegnayd bay safteen oo iyaga waardiye qabtay wa jaa-at waxaa timid addaa'ifatu alukhraa kooxdii kalaa timid nebigana waa taaganyao weli qiraa uu wadaa oo ragcaddii buu dheereeyey fa sallaa bihim alrakca ragcad ayuu tujiyey oy la tukadeen allatii baqiyat tii nebiga u harsanayd humma nebiga calayhi sala slam habata waa sugnaaday jaalisan fadhi buu ku sugnaaday atixiyaadkii buu dheereeyey way istaageen iyagii wa atamuu lianfusihim ragcaddii labaad bay dhammaystireen humma sallama bihim assalaamu calaykum buu yidhi oo waa la salaama naqsadeen markaa iyagiina qaala almusanif wuxuu yidhi alrajulu aladii sallaa maca rasuuli illahi sal l slam waxa weeye huwa sahal ninka la yidhahdo sahal ibna abi haytama ninkaas ibna abi xatma ninkaa la yidhaahdo weeye saxaabiga nebiga la tukaday calayhi salaatu wasalaam dat alriqaac oo xadiidka laga wariyey marka xagga musalax alxadiidka haddii la yidhaahdo can man sallaa ama can rajulin la yidhaahdo hadduuna qofku saxaabi ahayn la ibhaamiyey oo waxa weeye uu noqdo qof kale xadiidka waa lagu daciifiyaa laakiin hadda sababta xadiidku saxiixa u noqday waa saxaabi marka saxaabadana waxba uma dhinto halkaa marka waxaa inooga caddaatay inuu qaabkaa nebiga calayhi salat salaam u tujiyey khilaaf marka waxaa ku jira culimmada ay isku khilaafeen qaabka loo tukanayo salaat alkhawf nebiga calayhi salaatu wasalaam in badan buu tujiyey dadka salaatu alkhawf oo waxa weeye way dhacday riwaayado badan oo kala duwanna way ku soo aroortay ilaa culimmada qaar gaarsiiyeen inay tahay dhowr iyo toban oo waxa weeye ibn xazm iyo waxa gaarsiiya ilaa toddobiyo toban iyo lix iyo toban iyo baa la gaarsiiya afar iyo toban iyo ibn qayim isagu wuxuu yidhi ama waa afar ama waa shan ama waa toddobo sifo oo kala duwan ayaa ku soo aroortay calaa kulli xaal marka culamadu waa isku khilaafeen qaar waxay doorteen xadiidkaa sahal oo qaabkaas sahal ibn xatma xadiidka hadda aynu akriyay doorteen qaarna waxay doorteen axaadiista kale oo waxa weeye xadiidka saalix iyo ayay doorteen oo waa kala duwan yihiin axaadiistu kulligoodna waa wada saxiix laakiin khulaasadu waxa weeye hadba sida imaamku u arko jihada cadowgu uu ka jiray hadba ku xidhan tahay haddii cadowgu xagga qiblada ka xigo ama gadaal ka xigo ama dhinac kale ka xigo taas ayay ku xidhan tahay ee sifa gaara oo mucayana oo laleeyaha loo tukado ma aha waa in sidaa nebigu u tukaday calayhi salaatu salaam loo qaato waxa uu culamada qaar yidhahdeen waxaa wanaagsan inaan axaadiita laga dhex bixin sidaas axaadiita uu nebigu u sameeyey unbaa loo tukanayaa marka xadiidka waxaynu ka qaadanaynaa inay bannaan tahay salaatu alkhawf sida axaadiistii horeba inoo soo hormartay sifadeedii buuna inoo sii caddeeyey oo waxa weeye qolo walba inuu hal hal ragcad nebigu tujiyey oo nebiguna laba ragcadood tukaday ile safar baa lagu jiraye waa laba ragcadood salaat alkhawf laakiin qolo walba iyadaa dhammaystiratay ragcaddii labaad iyagaa dhammaystirtay nebiguna waa sugay oo waxa weeye wuu sugayey xadiidka boqol iyo konton iyo kow can jaabir bni cabdillahi alansaariy radia allahu canhuma qaala waxa uu yidhi shahidtu waxaan xaadiray waxa weeye maca rasuuli illahi sala allahu alayh waalih wasalam salaat alkhawf salaadii salaatulkhawfkaadiyaan la tukaday nabiga calayhi salaatu wassalaam ayaan xaadiray oo la tukaday fasafafnaa jami fasafafnaa saftayne laba saf baan noqonnay markaan waxa uu ka xigaa cadowgii xagga qiblada isagaaba sheegi doona fa safafnaa waan safafnay oo saftayni laba saf ayaanu safanoo nebiga gadaalkiisiiya nebigana tujinay safun khalfa rasuuli llahi sal l slam qayb nebiga ayay ka dambaysay waalcaduwu cadowguna cadowgiina baynanaa wa bayna alqibla qiblada iyo anagu noo dhexeeyey fakabara nabiyu sal l sl nebigii baa takbiirsaday wa kabarnaa jamiican kulligee waanu la xidhanay uma rakaca wuu rukuucay nabiga calayhi salat salaam warakacnaa jamiican waan la wada rukuucnay uma rafaca ra'sahu madaxiisuu kor uga soo qaaday min arukuuci rukuucdii wa rafacnaa jamiican waan la soo kacanay waa sidii salaaddii caadiga ahayd uma inxadara waxa uu uhooftay bisujuudi sujuuddii buu uhoobtay halkaa lagu kala harayaa marka sujuuddii buu nabigu uhoobtay calayhi salaatu wassalaam wasafu aladii yaliihi iyo safkii ku xigay ayaa sujuuddii uhoobtay wa qaama waxaa istaagay waxa weeye oo ilaalinaya cadowgii asafu lmu'akhar safkii dambe ayaa meeshoodii istaagay fii naxri alcaduwi dhuunta cadowga ayay ku beegnaayeenoo indhahay ku hayeen waayo markii horaa waxay idhahan salaadaana salaad casar bay adaalaya duhurkii ayay markay arkeen iyagoo tukanay waxay idhahdeen allah haddaanu ka faa'idaysan lahayn si yidhahdeen casarkaynu sugaynaa ay ka jecel yihiin saana loo tukaday marka markaasuu cadowgii qaybna waardiyoonaysay markii la sujuuday leanna rukuucda iyo waa loo jeedaa iyo taagnida laakiin sujuudaa daran falamaa qada nabiyu sala allahu alay wasalam assujuud markuu sujuuddii dhameeyey wa qaama assafu aladii yaliihi safkii ku xigay nabiga calayhi salatu salaam uu istaagay inxadara waxaa soo hoobtay oo soo sujuuday asafu lmu'akhar safkii dambe ayaa bisujuudi sujuuddii usoo hoobtay oo soo sujuuday wa qaamuu waa istaageen oo waxa weeye way istaageen markaa uma ka bacdi markaa waa la wada istaagay uma taqadama waxaa soo hormaray ragcaddaa dhammaatay uma taqadama waxaa soo hormaray assafu lmu'akhar safkii awal gadaal xigaybaa horay soo mara waa laisa soo bedelay wa ta'akhara waxaa dib maray oo gadaal tegey asafu lmuqadam kii awal horreeyey uma rakaca nabigu waa rukuucay waxa weeye annabiyu sal sl nabigu waa rukuucay wa rakacnaa jamiican waan la rukuucnay uma rafaca ra'sahu madaxiisu kor uga soo qaaday min arukuuci rukuucdii wa rafacnaa jamiican annaguna kor baan uga soo qaadnay sujuuddii buu u hoobtay marka uma inxadara bisujuudi sujuud buu aaday wasafu aladii yelihi iyo safkii ku xigay alladii kaana mu'akhiran fi rakcati luulaa ragcaddii hore qoladii gadaal xigtay ayaa hadda horeeya markaasay waxa weye rukuuceen waqa sujuudeen wa qaama waxaa istaagay asafu lmu'akhar fii naxri alcaduwi cadowgii bay waardiyeeyeen waa qoladii markaa awal markii hore iyagu horreeyey ayaa markaa waxa iyagii istaagay oo cadowgii waardiyenay sujuuddii ayay aadeen qoladii kalena waka saas ayaa markaa sidii ragcaddii hore la sameeyey ayaa tana la sameeyey falamaa qada nabiyu sala la slam assujuud markuu dhameeyey wasafu aladii yaliihi iyo safkii ku xigay ayaa inxadara asafu lmu'akhar safkii kalena soo hoobtay bisujuudi sujuud usoo hoobtay fasajaduu waa sujuudeen uma sallama nabiyu sala la slam wasallamnaa jamiican kulligayana waanu la salaama naqsanay waka qaala jaabir waxa uu yidhi markuu saa u wariyey kamaa waxa weeye yasnacu xarasukum haaulaa'i waxa weeye biumaraa'ikum sida kuwiinaan waardiyaha ah aad samaysaan marka aad waardiyeynaysaan madaxdiina saas waxa weye saasoo kale bay samey aanu samaynay bu wadakarahu waxaana mualifku wuxuu yihi dakarahu bitama muslim bitamaamihi xadiidka dherarkiisa waxaa wariyey imaamu muslim wadakara imaamu albukhaariy imaamu albukhaari waxau sheegay darfa minhu oo halkaa culamada qaar baa ku tacaqubayo waxay yidhahdeen xadiidka uu isku khalday shiiku wa anahu sala allahu alayh wasalam salla wa anahu jaabir sallaa salaata alkhawfi maca anabiyi sala allahu alayh wasalam fi fi lgazwati asaabica gazwadii toddobaad oo la odhan jiray gazwatu daati riqaac halkaa ayaa wax yar oo waxa weeye axaadi xadiidkaas culamadu ku tacaqubeen waxay idhahdeen qaabka uu u wariyey xoogaa buu isku daray oo waxa weeye bukhaari saas uma werin calaa kulli xaal xadiidka muslim baa wariyey bitamaamihi dheerarkiisa oo dhane waxay keenaysaa khulaasadu haddii cadowgu xagga qiblada uu ka xigo cadowgu hadduu xagga qiblada ka xigo waxaa la samaynayaa laba saf oo waxa weye markaas sujuudda unbaa lagu kala haraya marka waxaynu ka qaadanaynaa xadiidka kow salaata salaat alkhawf inay mashruuc tahay oo sifadaana ay sifo mashruuca tahay oo laba saf inta la safto waxa weye labadii safba lawada rukuucayo lawada taagnaanayo lala dhamaystiraya nebiga calayhi salaatu wassalaam xarakadaa yarkaa oo dhaqdhaqaaqaana inayna salaadii waxba u dhimaynin wa qowluhu waalcaduwu baynana wa bayna alqibla waxay waadix ku tahay inay qiblada ka xigeen mafhuumkiisu marka waxa weeye haddii aynan qiblada ka xigin dee si kalaa loo tukan laha oo hadday dhabarka ka xigaan si kalaa loo tukan laha laakiin hadda qiblada ayay ka xigeen sidaa daraaddeed baa keentay in waxa weeye qaabkan loo tukado wa fiihi bayaanu alcadli nebiga ad cadaaladii uu samaynayey ayaa ku sugan oo waxa weye uu cadaalad sameeyey salaatu alkhawf iyadoo lagu jiro saxaabadii oo dhan uma wadan oran qaarna aniga ha ila tukadeen qaarna hadhow gaar ha u tukadeena waa diya naga qabta ma una dhihin nebiga calayhi salaatu wassalaam sidaa daraaddeed markaa saas in loogu cadaalad sameeyo ayaa wanaagsan oo dadka madaxda ay raciyada ugu cadaalad sameeyaan imaamu sancaani markuu axaadiidtaa sharaxayba waxa uu yidhi a'imada in badan waxaa ka sugnaatay idaa saxa alxadiidu fa huwa madhabi axaadiidtaana waa sugnaatay buu yidhi marka inuu qofku isku dhajiyo yidhaahdo anigu mid keliyaan qaadanaya maaha waa inuu kulli qaabka nebiga calayhi salaatu wassalaam u wada tukaday inuu waxa weeye u tukado ayaa wanaagsan oo mid walba xilligeeda iyo salaad walba waxa weye qaabkay kuu qabato in loo tukado sidaas weeye sida saxiixa ah halkaas ayayna ku egtahay salaat alkhawf in sha allahu tabaaraka watacaala aan ku joojinaynaa salaat aljanaaza ayaa ku xigta walxamdu lilahi rabi alcaalamin wabillahi tawfiiq